Maamulka shirkadda Marwe magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u sameysay in ka badan lix dhalinyaro ah kuwaas oo qabanaya shaqooyinka iibinta, darawalnimada iyo xisaabaadka. Shirkadda Marwe ayaa ka mid ah xarumaha ganacsi oo laga hirgeliyay magaalada Beledweyne, taasi oo iibisa agabka nadaafadda iyo fayadhowrka sida shaambada, saabuunta, oomada iyo weliba jibsiga. Maamulaha guud ee kambaniga Marwe, Ustaad Cabdirasaaq Maxamed Cabdi ayaa raadiyo Beerula uga warramay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
kambaniga horta magaciisa waxaa la yihahdaa amiir waa kambani weyn waaye oo ilaa iyo dalka qeybihiisa kala duwan ka shaqeeyo laakiin magaalada beledweyne waxaa soo gaaray january adeegyadoo bixiyaan waxaa ka mid ah nadaafadda sida oomada shaambada mariska iyo jibsi oo wax dhan mar walba maadaama kambaniga magaciisa ay isticmaalayaan weliba hadda waxyaabaha soo kordhan waxaa ka mid ah gaariga oo shaambada ku buubsiyahay magaalada ceedaan ku arki ma laha dadka waxaa sameynaa anagaa goobahooda ugu geyno nabaraa siinaa jiro namba ay naga soo wacaan marka qof ka joogo degmo oo degmooyinka ka mid ah masaha ka maqnaado meel alaa meesha xarunteena ku leedahay anaga u geyno wallaahi horta marmarka qaar caqabado badan way dhacaan oo wadankaa joogana caqabadaha ka sameysan haddana saasay tahay dad wax fahmaaha jiro qofa qofaa lagu xiraa laanba laana lagu xiraa marka qofkii xoogaa aan u fahanay inuu xoogaa xaaladiisa xaalad qurxan aan ahaynna laamanka ugu dhowaa ku xirna inta kalena kambaniga tayadiisa iyo wax soo saarkiisaas ku qancinaa
waayahay saa horey uu sheegtay dhalinyaro badan ayaa shaqo abuur u sameeyey kambaniga amiir imise dhalinyaro ay gaarayaan
horta maadaama uu kambaniga cusub yahay oo hal qof ka shaqeey jiray marka hadda ugu dambeysa waxaa lagu qaatay laba qofaa loo qaatay labada qof ayagoo loo sii qaatay aa weli waxaa rabnaa xitaa inaa shaqaalaha sii badano mar mar ka dambeyso anigoo raadinayno bulshada inay shaqo abuur u noqotay degmo kastane agabkeena oo gaarad u adlayno ujeedka shaqo abuur dhallinyadan ugu sameyneysaa maxay tahay ulijeedka waxaa weeye maadaama aniga u baahannahay inuu agabkeena meel kasta tago degmo kasta markaan qof ku yeelano mastee noqonaysa hadduu adleedno ayagana ayagana ayagana dhalinyaradan shaqalaan u ahayd waxaa la rabaa markiina ka faa'iideen ayagan intaas inka dheer qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay kambaniga marwa ayaa raadiyo baarula ugu warramay shaqooyinka ay qabtaan iyagoo uu mahad dhaliyay maamulka marwa kambaniga marwa ani waxaan u qaabilsanahay qeybta darawalnimada oo gaadiidka walaal waxaan ka caawiyaa dadka oo ganacsatada ayaan haddii ulaaha yiraahdo badeecada u geeyaa si qowl fududeyn looga dhigo oo lagu geeyo hoyska meesha ay degan yihiin ay ku ganacsadaan gaarigan kambaniga wuxuu ugu talagalay in haddii ulaa yidhah dadka laga caawiyo qeybta xamaaliga oo maaragtay emergensiga loogu geynayo alaabtay deg deg ugu baahan yihiin sida safarada gaadiidka kale loo saara baqaarada ay wax ku ganacsadaan aada iyo aadaan haddii ulaa yidhah ugu faraxsannahay waxaan jecelahay haddii ulaaha yidhahda kambaniga inuu aada iyo aada usii ballaarto si anaga rag ila mida amaadka kaloo walaalaheeyo dhalinyaraha ay shaqo uga helaan anigoo ah aadan maxmed cabdi ku magac dheer aadan macquul maasha allah kambanigan wuxuu aan ugu saabsanahay macnaha aan u saabsanahay aan u qaabilsanahay silismaan inaan mataqaanaay badeecadii suuqa geliyo kastamaradii iyo sistamkii lagu shaqeyn lahay iyo nidaamkaasoo dhan aan suuqa u geliyo aadaana ugu faraxsanahay in oo kambanigan fursad aan u hela in mataqaanaa aan ka shaq bilaabo iyadoo mataqaanaa dhalinyaro badan u suuragelin mataqaana in mataqaana ka shaqeeyaan way shaqalaan ba-an ay wadanka oo fursadaha ay iska cariir yihiin halkan waxaan ugu mahad celinayaa maamulada ugu sareeya ku-xeenada maamulada ilaa iyo heer maaree si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasi oo la daalan dhacaya duruufo shaqo la-aan islamarkaana u baahan in shaqo abuur loo sameeyo